afar iyo tobanka urur siyaasadeed ee somalilan ayaa maanta soobaxyada taageerayaashooda ku soo bandhigay magaalada cerigabo sida uu ku soo warramayo waryaheena khadar cakule labaatankii bishan ayaa laga bilaabay isu soo baxa madax taabashada kunka qof ee afar iyo tobanka urur siyaasadeed ay ku kormeerayaan guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta ururada siyaasadda ee somalilan iyadoo maanta magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag ay isu soo baxa kunka qof ee madax taabashada ah ka sameeyeen afar iyo tobanka urur siyaasadeed qaar ka mida mas-uuliyiinta ururada siyaasadda oo iyagoo jooga magaalada ceergaabo aan la xidhiidhay waxaana ka mida guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose oo ugu horreyn weydiiyey sida hawshu ku socoto
waad ogtahay waa qadiyad xambaarsan xaqa muwaadinku uu leeyahay in la doorto waxaana doorto waa qadiyad culus oo dadweynuhuna say usoo baxeen ay muujinaysay inay dadweynuhu baahi u qabaan in dhiig cusub lagu shubo siyaasadda somalilan oo xaqoodiina ay gutaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shaqadu si wanaagsan wanaagsan bay dadweynuhu maaragtay gobol walba iyo deegaan walba ugu heelan yihiin waxaa shaqadaas waa shaqo aada iyo aad si heer saraa oo qurux badan u socota dawad waxay muujinaysaa guddiga diiwaangelintu inay taydiso aada u heer sarayso oo ay xilkasnimadoodii waayo wax urura oo cabanaya ilaa haddeer maan adag shaqo walbana sidii loogu talagalay ayay u socotaa doctor gaboose ayaan dhinaca kala weydiiyey rajada uu ka qaba inuu siyaasadeedkiisa uu ka mid noqdo kuwa soo gudba waxaad ka garan kartaa rajadeeda ah inaan tartankan ka soo baxno dee xasiloonida naga muuqata marka anaku gobol walbaba waxaan rajaynaynaa inaan qaadano kaalinta mudnaanta koowaad mudan taa waan ku hurdnaa taa waan ku kalsoonnahay shacbiga iyo taageerayaasheedana waxaan ka codsanaynaa gobolla haray inay si mug leh sidii kuwii hore inay kaga badiyaan intii hore ay ka badiyaan oo kasii qaataan maarata koob ka qaataan tan ah kuwa soo haraya dee wixii aan qabanay hadday tahay congress hadday tahay kaararkii hadday tahay xafiisyadii hadday tahay madaxtiriska waxaasoo dhan waa la qiimeynaya marka waxaan aaminsannahay inaan qiimo weyn weyn weyn aan joogno baan isku haysanaa dhinaca kale mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka kaah ayaan iyagana la xidhiidhay waa kan xildhibaan mustafa khayreeye oo aan weydiiyey ugu horrayn sida hawshu ay ku socoto wariye khadar aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaa bilaabmay madax tirsigii oo ah wuxuu tilmaamay xeer number fourteen ee kun kun qof laga doonayo gobol kasta waxa weeye lixdii gobol ee somalilan urur kasta laga doonayay marka marka la eego nabadgelyadu waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay bay mahaduu sugnaatay nabadgelyo taam ah oo si wacan shaqada uga socoto ayaan ayaanu aragnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ciidanka booliiskuna waxa weye si wacan nabadgelyada uga shaqaynayaan goobaha ay ka dhacayaan isku soo baxyada ururadu kusoo bandhigayaan waxa weeye taageerayaashooda madaxa la tirinayo qaabka farsamana waa waxa weeye dee guddigaa wadda odayaal u ah si wacan bay wadaan ilaa iminka waxaan hadduu allaydmo walaac ku arko ama aan walaac ku sheego walaalma hayo waxaan rajaynaya inay sidaa ay u socoto insha allah wanaagga iyo nabadgelyada waxaynu ilaahay
xildhibaan khayreeye ayaan dhinaca kala weydiiyey rajada ururkooda ka ah uu ka qabo inuu ka soo gudbo marxaladaha hadda lagu jiro hadar waa dhab ururkaa wuxuu ka mid yahay ururada ordaya kuwooda ugu tunka weyn leh rajada badanna waxaa weeye ummaddu u qabto yuhuunta bulshaduna aada u soo dhoweysay dareen waxa weeye aan kala hadlahayna bulshadu ku qaabishay waxa weeye waana marka xaqada la eegeyna de waa urur miisaankiisa iyo muggiisa bulshada somalilanba warkiisa hayso siday wax u socdaanna waxaanu aragnaa inay imika si wanaagsan wax u socdaan insha allah dee waxa weeye ururo kala tartamaya ururada tartamayaanu ka mid nahay laakiin boqol kiiba boqol waxaanu ilaah idankii rajo ku qabna inaan noqono ururada soo baxa iyadoo shan gobol laga sameeyey isu soo baxa kunka qof ee madax taabashada ururada siyaasadda somalilan ayaa guddiga diiwaangelinta ururada iyo asxaabtu waxa ay sameeyeen in tirada kunka qof ay dhimeen marka la eego magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taasoo laga dhigay afar boqol oo qof in ururkiiba laga doonayo waa kan xildhibaan khayreeye oo aan weydiiyey sida ay arrintaasi u arkaan dee gobolka sool baa hadhay waynu ognahay waa gobolkii lixaad xaaqada marka la eego arrinkaan uguma qabo suuragalla maaha gobolka sool waa gobolada ugu baableeshinka badan leh somalilan waa gobol miisaan weyn ku leh ururka waa gobol mas-uuliyiinta ugu sarreysa urur ka mid yihiin waa gobol xildhibaano badan oo xisbiga hadduu alla ka dhigo ku abtirsada oo dhisay oo asaasigiis ka mid ahaa waxa weeye laga soo doortay anigu waxaan ahay xildhibaanadii gobolkaas oo laga soo doortay marka gobolka sool miisaan weyn ururka u leeyahay miisaan weyn buu qaranka u leeyahay baableeshinkiisana baableeshin la qiyaasi kara maaha oo gobolada ugu dadka badan leh waxaan filayaa in haddii loo baahdo gobolkaas sool konta kun oo muwaadin oo looga baahdo inay ka qayb qaataan waxaa weeye madaxtirsiga ururada in barqadaba la heliyaan aaminsanahay marka hadduu alla ka dhig annagoo ixtiraamayna go-aanada guddiga annagoo ixtiraamayna annagoo waxaa weeye wixii hadduu alla ka dhigo ururadu afar iyo tobanka ah ee maanta tartankaas ka dhexeeyo wixii ay aqbalaan ee ay aaminsan yihiin ay ku shaqaynayaan ay guddiga ururadu kula shaqaynaysa anaga oo kalsooni ku qabna oo anagu mar walba waxaa weeye ururka iyaga iyo miisaankiisa kalsooni ku qabna u biqi mayno khadar maxamed cakulle v o a hargeysa